حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqayno daryeelka tixgelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyey caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaadhigay qur-aanka iyo sunnaha
يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا xalqadii hore ee barnaamijkan waxaan diradda ku saarnay daawooyinka iyo talooyinka ka hortagga ah oo haddii la fuliyo allaah idinkii kaa dafcinaya dhammaan cudurrada iyo xanuunnada dhaawacaya caafimaadka qofka waxaana soo gudbinnay talooyinka iyo tawjiihaadka rabbaaniga ah ee loo adeegsan karo ka hortag ahaan waxaana isdultaag ku samaynay aayado iyo xaadiidna farayay nagana reebayay waxyaabaha halista ku ah caafimaadka qofka bini'aadamka ah xalqadan allaah idinkii waxaan halkii ka sii ambaqaadi doonnaa isla mawduucan innagoo falanqayn doonna axaadiid badan oo xidhiir leh arrimaha caafimaadka muhiimadna u ah badqabka nololeed ee basharka balse ay dadku badanaa si fudud uga gudbaan iyagoo aan ku tadaaburin una fiirsan markii aad u kuurgasho axaadiista suubanaha iyo tawjiihaadka caafimaad ay xambaarsan yihiin waxaad ogaanaysaa in diintu ay tahay mid lagu hodmayo adduun iyo aakhiro intaba balse ay cillad u tahay dadkii oo ka durgay diintooda islamarkaana daawada ka raadiyey meelo ka duwan halkii uu allaah uga tilmaamay waana sababta ay ummaddu u noqotay mid bukaan socod ah jismi ahaan iyo garaad ahaan intaba sida tirmidi uu ku soo guuriyey sunankiisa abuu hureyra radiallaahu canhu ayaa sheegay in nebiga sala allahu calayhi wasallam uu yidhi qofkii arko qofuu allaahuu ku ibtileeyo cudur kadibna yidhaahda waxay mahad u sugnaatay allaah iga caafiyey wuxuu kuga ibtileeyey igana fadilay in badan oo ka mid ah khalqiga uu abuuray qofkaa haleeli maayo cudurkaas xadaanaa cabdullaahi bnu cumar alcumariy can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu ullahi sala allahu calayhi wasalam man ra'aa mubtalan faqaal alxamdu lilahi aladii caafaanii mima ibtalaaka bih wafadalanii cala kasiirin miman khalaqa tafdiila lam yusibhu dalika albalaa keliya waa adkaar aan ka badnayn hal sadar uu haddana allaah kaaga ilaaliyey cudurkaas aad ka naxday waxaana keliya lagaa doonayaa inaad akhriso oo keliya kadibna yaqiinsato dhabnimada hadalka suubanaha sala allaahu calayhi wasalam talooyinka iyo tawjiihaadka rabbaaniga ah ay diintu bixisay ee ku saabsan caafimaadka ayaa kuwa intaa ka sii guda ballaaran shareecadu runtii aad bay ihtimaam u siisay ka hortagga hadda qaybtan waxaa weeye axaadiid aduu bukhaari iyo muslim waxay ka hadlayaan runta arrimo aada muhiim u ah xadiidkan buu maart uu ka hadlaya arrimo aada muhiim u ah oo muxuu aha ka hortagga iyo cudurada iyo dee aafaadka iyo jinka iyo shayaadiinta xataa iyo marka in laga digtoonaado alxadar qabla wuquuci al aafa intayn aafada dhicin shareecadu way ka sii hadasha nabigu wuxuu leehy calayhi asalaatu wasalaam min xadiidi jaabir idaa kaana junxu lleyl oo amsaytum fakufuu sibyaanakum fa ina shayaadiina yantashiru xiina idin fa idaa dahaba saacatu min alleyl fakhalluuhum wa akhliqu labwaab wadkuru sma allah fa ina ashaytaana laa yaftaxu baaban muqlaqa wa fii riwaayatin ukhra lilbukhaariy fa ina liljin intishaaran wa khadfa wa adfi'u lmasaabiixa cinda aruqaad xadiidkan marka waa bukhaari iyo muslim lix arrimood ayaa xadiidkan laga faa'iidaysanaya culammada aad bay runtii u sharxeen xadiidkan xadiidkan waxaa ku sugan jumal min anwaaci alkhayri waalaadaabi aljaamica limasaalixi addunya walaaakhira nabigan wuxuu faray sala allah alay slam aadaabtan ayuu dadka faray taasoo sabab u ah lisalaamati min iidaa'i shaydaan sharxu muslim markuu sharxahay sheekh nawowi baa hadalkaas ayaa marka iska leh xadiidka marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa arrimo dhowra ilaa lix arrimood oo runtii looga hortegi kara masiibooyin iyo aafaad dadku hadday sameeyaan arrimaha waxaa ka mid qoraxdu markay dhacdo ama cadceeddu ay dhacdo waxaa la rabaa carruurta in la reebo kafu sibyaan oo guryaha lagu reebo waa aadaabta koowaad oo laga qaadanayo waa ka hortag masiibo iyo aafaa laga hortegaya cilladana nebigu wuu sheegay oo xilligaas waxaa carruurta guryaha looga celinayo waxaa weeye shayaadiintaa soo faafi shayaadiinta inay kaa dardaraan baa laga yaabaa carruurta marka carruurta waa in guryaha lagu celiyo wey taa waa midda koob midda labaad waxaa la rabaa marka albaabadan in la xiro xilligaas albaabada in la xiro albaabada wa akhliqul abwaaba albaabada in la soo xiro w shayaadiinta baa soo geli bisinkana waa loo qabanayaa bisinkana waa loo qabanaya maxaa yeele shaydaan albaab la xiro bisin lagu xiro ma furi karo ma furi karo taa marka waa aadaab aadaabta kale oo ayadana laga qaadanaya axaadiidan waxaa bukhaari muslim habeenkii markii la seexanahay waa in laiska damiyo faynuusyaha iyo layrarka iyo muxuu aha dabka in laiska damiyo nabigu muxuu lehy calayhi salaatu wasalaam wa adfi'uu almasaabix cinda aruqaad ee cinda anoom waag horde waxaa la shidin jiray muxuu aha bahal ee fatiilahoo oo dublad oo muxuu ahaa bannaanka iska taalla marka intay jiiddo ayaa laga yaaba reerka dhan inay marka ku gubto wayna dhacdoo de qisa dhacda xilliga nebiga ayaa marka jirtoo saasoo kale qoys habeen macnaha ay ku gubto haddana waxaa soo gala muxuuha korontada oo kale de marka la saaxanaha in laiska damiy haddii macnaha waxaa weye uu dhibaatadeeda iyo ay aad u tiro badan tahay in laiska damiy oo asoon maxaa iyadoo daaran aan laga saaxan waa intaasoo dee iska kacdo maanse iska kacdo oo haddaba guryo badan bayba gubtayba marka in laiska damiyo waa adfiul masaabiix waa aadaabta laga qaadanayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayo waxaa wey habeenkii waalasha in la daboolo taqdiyat linaa awkiyatu siqaa waalasha in la daboolo wixii daboole wixii furli furkal in la saaro arrintaana nabigu wuu sheegay oo calayhi salaatu wasalaam annaga waxaa laga yaadee mogta waalashii ayagoo bannaanka iska dhooban sidii looga cashay xataa wasaqdi in dadku bannaanka isaga saaxdaan ayaa iska dhici karto qaar xataa cunno ay ku jirto aan la dabooleen marka nebigu muxuu lehy calayhi salaatu wasalaam waalasha daboola qaduu al inaa wa awkuu asiqaa nabiga arrintaa muxuu ku cillay sanadkii waxaa jirta hal habeen oo aafo ama balaayo ay soo degto fa inna fi sanati leylatan yanzilu fiiha wabaa laa yamuru biinaa'in laysa calayhi qidaa aw siqaa'in laysa calayhi wikaa ilaa nazala fiihi min daalika alwabaa macnaha sanadkii waxaa jirta sanadkii habayn baa jira habeenkaas waxaa soo degaha wabaa cudur wabaa xanuun aafo balaayo ayaa soo degay habeenkayta yaa og haddee lama og habayn un sanadka ka mid w habayn un sanadka ka mid aafo unbaa imaan aafadaa marka hadday soo marto waal af bannaan way geli waal aan daboolnay way geli cudurkii haddee waxa weye qofkii hadhow inuu isticmaalaha laga yaabaa oo meeshaa dadkay ku sumoobaan oo dadkay ku baaba'aan marka waxaa weeye waa in laiska dabool waa aadaab runtii aad muhiim u ah waalasha waxaa la rabaa habeenkii qofkii dee iska dhaqanka intuu dhaqo oo ayagoo nadiif maarata uu daboolo meel la dhigo laakiin de waalashaan afka bannaan oo bannaanka layska dhigahay qaarkood xataa cunnada ay ku jirto hadhow dee carruurta laga yaaba subax inay iska cunaan cunnadaas waa khatar oo waxyaalaha xanuunada marka si wabaagaas xadiidka muslim asaga muxuu ahaa fa inna fi sanati yowman kii hore muxuu ahaa dee habayn buu sheegay kanna fa inna fi sanati yowman yanzilu fiih wabaa waa xadiidka dee muslim marka runtii halkaana aadaab kale oo ka hortag oo dee cuduradii waxyaalaha dee cuduradii i keen waxyaalahaasaa ka mid haddaan marka aadaabtan axaadiidtan ay sheegayaan aan la ilaalinin haddee cudur baa imaanayo masiibaa imaano dee aafaa imaan marka tacaaliimta sharciga runta ka hortagga ee wiqaayada in la qaato waa muhiim مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى
in badan oo ka mid ah cudurrada iyo caafimaad darida la soo dirista dadka kama baxsano gaabis ka yimaada xaggooda iyo inay iska dhiga tireen dhaqangelinta tawjiihaadka rabaaniga ah ee qiimaha badan waxaana hubaal ah in rasuulka salaallahu calayhi wasallam uu ummadda gaarsiiyey diinta uuna sheegay wax weliba uu ku jiro badqabka adduun iyo midka aakhiro qofkii ku hooga labada daarood yuusan eedin wax aanu naftiisa ahayn qurdubi allaha u naxariistee wuxuu yidhi waxay axaadiistan ay kulansatay amba ii ku dareensiinaysaa in allah subxaanahu wa tacaala uu nebigiisa salaallahu calayhi wasallam tusay dhibaatooyinka wakhtiyadan dhaca ee ka yimid shayaadiinta dooliga iyo daacuunka wuxuuna noo sheegay waxyaabihii aan uga gaashaaman lahayn oo aan ka hortag ahaan u samayn lahayn qof weliba ha ku dadaalo inuu dhaqangeliyo tawjiihaadkaas isagoo allah xusaya qaadanaya amarka nebigiisa sala allahu calayhi wasalam allaah waa shukrinayaa wuxuu nagu hanuuniyey uuna na baray sidoo kalena nebiga sala allahu calayhi wasalam uga mahad celinayaa nusxiga iyo gaarsiinta uu ina soo gaarsiiyey allah ha ka abaalmariyo abaalka uu inoo galay xaqiiqdii nebiga sala allahu calayhi wasalam ugu gaarsiiyey risaalada wuuna naseexeeyey axaadiista wareerisay in badan oo ka mid a dhakhaatiirta dunida qaar kalena oo ka mid ah cadowga diinta ay ku simbirraxdeen kadib markii ay isku dayeen inay duraan waa xadiidka abuu hurayra ee imaamu bukhaari ku soo guurinaya saxiixiisa ee sheegaya in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء haddii uu tuqsigu ku dhaco cabitaanka uu cabayo midkiin ha wada tiimbiyo tuqsiga kadibna ha ka saaro sababtoo ah labada garab ee tuqsiga midkood wuxuu wataa cudur midka xigana wuxuu wataa daawo qurdubi wuxuu leeyahay waxaa xadiidkan duray mid aan wax aqoon ah u lahayn arrimaha xadiidka wuxuuna yidhi sidee bay daawo iyo cudur ugu kulmaysaa labada garab ee tuqsiga tani waa su'aal uu isweydiinayo mid jaahil ah ama jaahil iska dhigaya in badan oo ka mid ah xaywaanaadka waxa ay leeyihiin sifaad iyo calaamado iska soo horjeeda oo cagsi isku ah allahna sifaadkaas wuu isku keenay wuuna isiyeelaysiiyey qaarba qaarka kale allihii ku ilhaamiyey shinnida in ay samaysato guri cajiib ah si ay malab ugu dhaliso quraanjadana ku ilhaamiyey inay keedsato qaar ka mid ah quudkeeda wakhtiga baahida mirtana u kala jebiyey laba qeybood wuu awoodaa inuu ku ilhaamiyo duqsiga inuu soo horumariyo garab mid kalena uu dibdhigo sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey ayaa inoo sharaxaya fawaa'ida xadiidkan alamru bikamsi dubaab idaa waqaca fi sharaab waa arrin runtii aad u qaymo badan waa muxuu ahaa dubaabka ama tiqsiga hadduu ku dhaco sharaab caanihii buu kaaga dhacay iyo biyihii iyo shaahi maxaa la samaynayaa marka runtii waa arrin mucjisa arrintan oo mucjisaadka nabiga ka mid calayhi salaatu wasalaam oo muxuu ahaa dubaabkaas oo xayawaan runtii aad u tabar daran aad daciif u ah yaa haddana maxaa ku sugan gudihiisi ama baalkiisi daawo iyo cudur dhanna waa daawo dhanna cudur baa ku sugan nabigana wuuba sheegay calayhi salaatu wasalaam tacaalintaa in la qaato xadiidka abu hureyra nabigu muxuu lehy calayhi salaatu wasalaam idaa waqaca dubaabu fii sharaabi axadikum hadduu ku dhaco axadkin sharaabkiis falyaqmisu ha timbi jub waa la dhex gelinayaa tuma liyansixhu haddana aas ka soo saaro maxaa yeelay sidaa maxaa loo samaynayaa fa inna fii ixdaa janaaxayhi daa'an wal ukhraa shifaa'an labada garab ama labada baal mid waxaa ku jirta hee daa sun cudur aafo masiibo kan kalena waaba shifaa adiga u fiiri labada baal markuu dhex galo mid buu kor u taagayaa midna wubuu kuu dhexgeliba sunti buu kuu dhexgeli yaa sunti xadiidkaa runti waa xadiid cajiib waa arrin mucjiso wey xadiidkan dad baa isku daya inay inkiraan ama yidhaahdaan ilaa waxay shareecadu fiiri goormay ka hadasho kun afar boqol iyo sano ka horay ka hadasho oo nabiga arrintaa uu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam waa arrin runta mucjisaa dad baa marka waxay damceen arrintaa inay inkiraan ay yidhahdaan waxaan waxba kama jiraan laakiin culammadu aad bay u radiyeen aad laakiin hadda maanta markii adibadii ay baareen casrigan maxaa soo baxay arrintan inay xaqiiqo noqotay oo muxuu ahaa bakteeri iyo jaraahiim iyo aafooyin inuu taksiga hee baalku uu ku wataba maxaa yeele meel walba wasaq uu gelayaa mugd marka dibiga casriga maanta markii la baaray muxuu ikhtishaafayba arrinta inay xaqiiqata arrinta xilligaa nabigeena uu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam nabigeenna waxba dhakhtar buu ahaa bal waxaa layidhahdaaba qiso oo culammada ay soo guuriyaan xadiidkan waxaaba ku soo islaamayba dad baaba ku soo islaamay oo markay arrintii ay baareen oo ay baxdiyeen oo ay xaqiiqdii ogaadeen yaaba soo islaamayba oo qiso mar runtii culummada waxwey ay sheegaan wey haddii taksigii kaa geliya baalkii oo tacaaliimtaa sharcigana aadan qaadanin meeshaa sun iyo cudur iyo aafaa laga qaadaya marka waa in tacaaliimtaa runtii sharciga in la qaato sida haddii waqaaya loo hel alwiqaayatu khayrun min alcilaaj haddii lagu dadaalo tawjiihaadka qiimaha badan laguna dadaalo ducada in allaah la weydiisto caafimaad waxaa hubaal ah in qofka uu helayo ka hortag adag oo ka difaaca cudurrada ka hor inta aysan soo degin wuxuuna nebigu salaallahu calayhi wasallam uu ahaa mid tallaabooyinka u kaashada ducada isagoo gelin hore iyo gelin dambe intaba allaah weydiisan jiray caafimaad dhammaystiran abi daa'uud wuxuu warinayaa in ibnu cumar radiallaahu canhu uu yidhi rasuulka salaallahu calayhi wasallam kama tegi jirin ducadan marka uu subaxaysanayo iyo marka uu galabaysanayo حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا وكيع وحدثنا عثمان بن ابي شيبه المعنى حدثنا ابن نمير قال حدثنا عباده بن مسلم الفزاري عن جبير بن ابي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عورتي وقال عثمان عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي salafkii wanaagsanaa iyo saxaabada ayaa sidoo kale aad ugu dadaali jiray ducooyinka iyagoo carabka ku hayn jiray subaxooda iyo galabtooda hurdadooda iyo soo jeedkooda اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ducadaas macnaheedu waxa weeyaan allaahuma allahayow innii as'aluka waxaan ku weydiisanaya alcafwa saamaxaad waalcaafiyata iyo inaad icaafido fi dunyaa waalaakhira if iyo aakhiraba caf iyo saamaxaad baan ilaahow kaa dalbanaya allaahuma allahayow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanaya alcafwa saamaxaad iyo walcaafiyata caafiyo iyo inaad i- yacni icaafido oo aad i- yacni ii- ii dembi dhaafto fi dunya fii diini xaaladda iyo arrimaha diintayda khuseeya wa dunyaaya iyo adduunyada wixii qaladaad camal adduunyaad iyo camal aakhira wixii ku saabsan ee aan qalad ka galay ilaahayow iga cafi waxaan ku weydiisanayaa alcafwa waalcaafiya inaad ii cafido aad caafimaadna siiso ahlii ehelkayga wa maali maalkayga inaad ii dhowrto allahuma allahayow ustur cawraatii allahayow ceebta ii qari cawradayda ilaahow astur wa aamin ilaahayow badbaadi rawcaatii argagaxa iyo cabsidana ilaahow iga badbaadi allahuma allahayow axfidnii ilaahow i dhowr oo i ilaali min bayni yadaya wixii iga horeeya shara iga ilaali wa min khalfi sharka iga dambeeya dhibta iga dambaysa ilaahu igaga filow wa can yamiini dhinaca midigta wa can yash- shimaali iyo dhinaca bidixdaba wa min fowqi iyo inta iga sarraysaba wa acuudu waxaan magan gelayaa bicadamatika weynaantaada waxaan ku magan gelayaa an uqtaala in la iga dhakro min taxti gommadahayga hoostooda lugaha hoostoodna inay wax igaga kacaan ama mas iqaniina ha noqdo ama god aan ku dhaca ha noqdo wixii un hadimo ii lahee ikhtiyaal iyo inay dhibaato ii geystaan ikhtiyaalku waxa weeye si kedisa iyadoo waxyeelo laguu geysto weeye wa acuudu waxaan magan gelayaa bicadamatika ilaahow cadamadaada waxaan magan u ahay an ukhtaala in la iga dhakro oo dhagari iga soo gaadho min taxti gommadahaygii hoostayda in dhagartu ay igaga kacdo taana ilaahu waan kaa magangelaya fiyoobida adduun ee allaah la weydiisanayo waa inuu ku dhinac mariyo cudurrada aafooyinka iyo dhammaan waxyaabaha xunxun ee aad dhibsanayso halka fiyoobida aakhira ee allaah laga dalbanayo ay tahay inuu kaa badbaadiyo maalinka qiyaamo iyo argagaxeeda ducada inkastoo dadka badankood fududaystaan haddana waxaa lagu tiriyaa daawada ugu waxtarka badan iyo leebka lagula dagaalamo aafooyinka waana mid kaa difaacaysa cudurrada kaa shaafinaysa xanuunnada kana hortegaysa jirada ka hor intaysan imaan waa hubka mu'minka iyo tiirka diinta waxaana marka la fiiriyo cudurrada iyo xanuunnada ay ducadu qabataa saddex howlood inay ka xoog badato cudurka oo ay kaa difaacdo gebi ahaantiis in ay ducadu daciif noqoto oo cudurku ka xoog bato kadibna cudurku ka haleelo balse ducadu inkastoo ay daciif tahay haddana kaa khafiifiso cudurka xooggan ee ku soo weeraray iyo tan saddexaad oo ah in ay loolamaan oo midba midka kale iska difaaco waxaa ka mid a waxyaabaha caafimaadka keena ee cudurrada ilaahay nooga difaacayo nebigeenna calayhi salaatu salaam wuxuu ahaa mid ilaahay ka mangala min sayil asqaam cudurrada xunxun imaam axmed wuxuu ku wariyey musnadkiisa xadiis anas uu wariyey oo soo saaray anas binu maalik kaana inuu ahaa nebi maxamed yaquulu mid yidhaahda allaahumma innii acuudu bika min albaras ilaahayo waxaan kaa mangelayaa baraska cudurka baraska iyo waljunuun waalida iyo waljudaam judaamka iyo wa min sayiil asqaam cudurrada xunxun marka ducada iyo ducada weliba ducooyinka adkaarta ee nebi maxamed calayhi salaatu salaam ka sugnaaday ee uu ku ducaysan jiray waxyaabaha caafimaadka ilaahay noogu keenayo ayay ka mid tahay waa inaan ku ducaysannaa
للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii saddexaad ee barnaamijka aan ugu magacdarnay islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan diiradda ku saarnay ahmiyadda mudnaanta iyo tixgelinta ay diinta islaamku siisay caafimaadka bini'aadamka insha allah halkan ayaan ka sii ambaqaadi doonnaa xalqada xigta sidaasii nabadgeliyo waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن من استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا